kadib saddex akhrin oo kala fogfog baarlamaanka soomaaliya waxa uu maanta cod aqlabiyadle ku meelmariyey xeerka saxaafadda soomaaliya oo ka kooban ilaa laba iyo afartan qodob oo u badan kuwa khuseeya qaabka ay ku shaqaynayso saxaafadda soomaaliya waxaa soo xaadiray fadhiga codka loogu qaadayay xeerkan boqol iyo laba iyo afartan xildhibaan mana jirin mudane diiday marka laga reebo qaar ka aamusay sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari waxaa ka aamusay saddex wax diiday ma jiraan waxaa oggolaatay boqol iyo soddon iyo sagaal sharcigaasi waa gudbay waana ansaxay
xeerkan ayaa waxa uu dhaqan gelayaa marka uu qalinka ku duugo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya warbaahinta dowladduna ay shaaciso hore ayaa waxaa loogu sameeyey isbedello kala duwan waxaanay wasaaradda warfaafintu xilligaasi sheegtay in laga talageliyey warbaahinta madaxa bannaan iyo bulshada qaybaheeda kala duwan guddiga xeerkan ka soo shaqeeyey oo lix iyo toban xubnood ka koobnaa ayay qaar ka tirsan saxaafadda madaxa bannaani dhaliil u jeediyeen waxaana magacaabay guddigaasi wasaaradda warfaafinta oo iyadu sheegtay in qaybta ugu weyn laga siiyey warbaahinta gaarka loo leeyahay golaha wasiirada ayaa meel mariyey waxaanu muddo dheer agyiilay baarlamaanka soomaaliya inkastoo weriyayaasha muqdisho jooga qaarkood ay baqdin fara badan ka muujinayaan haddana waxaa la rumaysan yahay in xeerkani ugu yaraan uu digniin u noqon karo weriyayaasha oo iyagu markii hore lagu kadin jiray weerar amaba xabsi jacfar kukaay v o a muqdisho